wayba ogtiina dowlada hoose yani adeegyo way jiray dowlada hoose qobadaas adeegyadaas fara badan yihiin way kumid ahaa adeegii dhulka oo hadda la fafaahay way kaloo jiray adeegyo fara badan oo dowlada hoose qobadaas way kumid ahaa ini yani dowlada hoose iyo dhiibta yani warqadoogii dhalashooyinka inay dhiibta way kaloo rajayana inay yani dhiibta tesra minishibi yani maxay ahaato kaarkii oo qofka micnaha identity kaarkii inay la dhiibo maxay ahaato adeegyadaas iyo qobadaas wayba kaloo jirtay dowlada hoose wayba qayb ku etaa yani xalinta khilaafaadka dhulka sideedaas yani programadaasna qayba ku eta iyo si guud adeegya kaleo daraad una sharaxaanay ee ku mid haytay adeegii guudo yani caafimaadka walbarashada jidadka bilicda magaalada nadaafada walaagaasoo dhan marka way rajeeya insha allahu tacala in yani walaa weer fafaahiya adeegyada oo dowlada hoose qobadaas oo kumid ata adeega dhalashada iyo sugnaanta oo muhiim runtii inay yani lanka qaadada basaboor inay qaadada inay walwalba yani maxayto maxayto kasuubsada madii qofka yani maxayto oo oo degmada ka nool fadaa inuu qaado qaadada yani basaboor mada kood way seeday maxayto degmada seede degmada madiseeda qayb way jirtay qaybta oo yani dowlada hoose leto oo hayta inay yani lanka lahansaaro warqadii dhalashada iyo sugnaanta lahansaar qaybta saseede lankii wal hubiye yani maxay to magaasho saddexan inay us yani wal dambi kale oo hangalnaya la hubiye qaybtaas madii la hubiye kadib yani qofka procedureka way bilaabaday inay yani us yani linsuubiya maxay to maxay to birth certificate-kii warqadii dhalashada iyo sugnaanta lahansuubiye kadibna wayba intii lahansuubin wayba dhiibay qofka labeesadii oo way dhiibay oo dowlada hoose iyo shubay madaasa way lahansaaray dhalashadii sugnaanta lahansaaray kudib weyba walaagay khaaska usan isticmaala in isticmaali karo way kaloo haddana in isticmaali karo inay baasaboor us yani hakajarada tan kale adeegyada dowladda hoose wayba kaloo kumid ahaa xalinta khilaafaadka dhulka iyo qayb ku eta runtii siisin ogtiin weyba khilaafaadkan ka badan oo soomaaliya guud ahaan dilku hadalaw khilaafyadanka badan wayba kumid ahaa khilaafka dhulka iyo anka daran walaa anka muhiimsano hadda dowladaha dowlada federaalka ilaa dowlada maamul goboleedyada ilaa hataa buwag laha ku saaray policy laha ku saaray yani waxaasoo dhan wayba waa qaabkii lin xali lahay khilaafaadka dhulka laakiin hoob ha koobaana yani degmada baydhabo waaxda farsamada dhulka qayba ku eta maxay to xalinta khilaafaadka dhulka iyo okaaladaas maxay to maxkamado maxkamadda degmada maxkamadda gobolka iyo maxkamadda sare laakiin si guud ahaan khilaafka oo dhulka lama inshalbaxee khilaaf way jaree yani ka dhammaadaw maxkamad ilaa maxkamad seeda oo maxkamad ka dhammaadaw iyo khilaaf kaloo way jaree oo yani maxay to dadka si hoose yani guddiga iyo xalinta khilaafaadka dhulka iyo dowladda hoose la haytay